Dufcadii lamaad iyo tir ahaan tirasa boqol arday iyo weliba ka aflaxdaya xaliya akademi hana sayti oo baraday xirfado shishaldubanga iskuulka xaliya dhikadaayang oo baradenga munaasabadan ayuu ka qalan bedeladaayeen ardayda iyo weliba laga qowday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaali islamarkaana yaa ku qeyb galeen waalidiin maamulaha iskuulka xaliya macalimiin iyo xubno ku dareera jaamacado iyo mas-uuliin iyo weliba marti sharaf kala onkoreynta iyo weliba munaasabada ku hadalaya maamulka iskuulka xaliya akademiya sakariya ciise maxamuud yaa dahafuriya munaasabada dhammaan marti sharafta kala duwan ee madashan quruxda badan ay ku qalin jebinayaan ardayda dhammaysatay koorsooyinka xaliga academy ay kusoo dhawaadan oo aan idin salaamayaa mar kale waa soo dhawaadan idin leeyahay xafladu waa noo bilaaw way noo furan tahay wixii hadal iyo baraarujin iyo waxqabadka xaliya academy iyo horumarada iyo waxyaabaha aan hiigsanayno meelaha dambe ayaan isaga sheegi doonaa waxaana kumid ee xubno ku dareera jaamacadda iyo ardayda ka dhiirigeliya dadaalkio inuu lama jibaaranga leeyahay marka koowaad ardayda hambalyo waxaad barateen wixii ugu mudnaa sababtoo dunida hadda waxa ugu badan ee aqoonta muhiim ka dhigaya waa xirfadda xirfaduna dabcan waa hanti hanti maguurto ah waaye inaad hal abuur la imaataan hal abuurka maxaa ka mid ah yacni mushkiladaha jira inaad xal sahlan u keeni kartaan haddii la rabo qofka gurigiisa ama goobtiisa shaqada jooga in adeegii gaarsiin kartaan cilmiga waxaa loo kala qaadaa laba qaybood qaybna waa theory in ardaygu u barto cilmiga xifdiska ku dhisan ama akhriska ku dhisan qaybta labaad waa qayb ku dhisan practic ama skill ku dhisan waaye waa midda hadda caalamku u gudbaayo oo ardayga inuu barto wax la xiriira skiiliska skiilka qofka muxuu ka anfacaa number one muxuu ka anfacaa in uu ka maarmo any institution ama shaqo walba uu u baahdo xilli walba u baahdo inuu wax qaban karo sheekh cabdiqaadir cabdi oo ku mid ah culimmada soomaaliyeed iyo ardaydanka hambaliya iyo guuliyo deeranga qofku markuu xirfad yeesho waa xoroobahayaa muxuu ka xoroobahayaa wuxuu ka xoroobayaa inuu toogsado inuu shaxaad markaa waxaweye wax ku raadiyo iyo markaa inuu waxyaabo aan markaa u qalmin ka shaqeeyo ayuu markaa ka xoroobayaa cabdifataax qaasim agaasimaha bandhiga walbarashada bidhanga iyo ardaydan kabaaqi in walbarashadiyo meelinyo kusii wadanga marka waxaan rajaynayaa maadaama xirfad gacan barateen inaad ku darsataan xirfadaha la yidhahdo soft skiliska qarni waxaa la jooga koo iyo labaatanaad qarniganna waxaa lagu sheegaa inuu yahay qarniga xogta waxaa qasab ah qof kastoo qarnigan nool inuu yaqaano sida dadka xog loo siiyo ama xog looga qaato maadaama uu yahay qarniga xogta marka waxaa rabaa inaa idinkula dardaaran maadaama xirfad gacan aa barateen waa inaad ku darsataan xirfadaha caawin kara xirfadaha barateen